أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga ah andulus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heno insha allah filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasoo caawa aad ku dhegaysan doontaan gebi ahaanba barnaamijka faafareebka wararka mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan waxaan dhammaan muslimiinta oo aan aniga ugu horeeyo ku baraarujinaynaa ka faa'iidaysiga tobanka hore ee bisha dulxaj oo caawa aannu joogno kowdeeda iyo fadaa'isha tirabeelka ah ee ku jirta in aysan si fudud nagu dhaafin mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii saddexaad taxanaha lagu iftiiminayo kaalinta dahsoon ee kiniisadaha ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya xalqadan waxaad kaga bogan doontaan inshaa allah xiriirka ka dhexeeya xasan gurguurte iyo kiniisadaha reer galbeedka iyo galaangalka ay hay-adaha kiristanka ah ku leeyihiin xisbiga j s b ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte
in gabeelka kale uwa gooba duumiyaaye walayna gurguutow talaa kuwa gudboonaatan gasiinaad cuneeloo magaalo diinta gaaladaaye
halkani waa jaamacadda kirishtanka ee eastern menonite university ee ku taalla gobolka virginia ee dalka maraykanka jaamacaddan ayaa ah rugta koowaad ee uu ka bilowday xiriirka xasan sheekh maxamuud iyo kiniisadda menonite waana meesha ay ka soo burqanaysay waabaayadii in badan lagu asqiyey qaybo ka mid ah madaxda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed kana soo qaateen fikirka halista ah ee ay maanta dalka ku faafinayaan walayna gurguutow talaa kuwa gudboonaatan gasiinaad cuneeloo magaalo diinta gaalada
ka hor inta aanan loo xulan xilka madaxweyne wuxuu xasan sheekh maxamuud ka mid ahaa koox siyaasiyiin ah oo si gaar ah ay gacanta ugu hayeen jaamacadda menonite ee ka shaqaysa howlaha gaalaysiinta sida ku xusan wargeyska rasmiga ah ee ay jaamacaddu ku leedahay boggeeda internetka xasan sheekh maxamuud wuxuu ka mid ahaa ardayda menonite ee madaxtinimada loo diyaarinayey wuxuuna sanadkii labada kun iyo kowdii ka mid ahaa boqol siddeetan iyo laba qof oo si gaar ah looga soo xulay afartan iyo shan dal si loogu tababaro macadka nabadaynta ee jaamacadda kirishtanka ee eastern menonite halkaasna looga soo meeriyey manhajkii iyo mabaadi'dii masiixiyiinta ay ku howlgali lahaayeen
dhallinyaradana waxay u badnaayeen raggeennii xagga oo mahada iyo jawahar ka yimid ragaan dhaqaanay oon banooni wada ciyaari jirnay oo asxaab ahayn laakiin waxaan ku kala gadisanayn ayaga waxay ahaayeen christian oo gaaladii baa soo gacan qabatay oo iskuulka waxay bixin jireen ma lahan wax walba gaaladaa bixin jirtay bibalekii iyo wixii baa lasoo baray waxay ahaa qorsho wuxuu ahaa dadkan in meesha lagu tababaro afar sano saddex sano waxbarashadooda marka ay dhammaystaan in la soo qaado lasoo kaxeeyo oo gobollada soomaaliya la kala geeyo ayagoo markaas diintii christianka matalayo oo diintii raba inay faafiyaan qorshaha menonite missionka dhan intaasuu ahaa
We are honored to have as our guest today His Excellency Hassan Sheikh Mahmoud. And before deciding to enter politics, he studied media mediation and peace building at the Eastern Mennonite University.
maanta waxaan ku faraxsannahay in aan marti qaadno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka hor inta aanu gelin siyaasadda wuxuu jaamacadda eastern mennonite ee gobolka virginia ka soo bartay xalinta khilaafaadka iyo nabadaynta based in Harris, Harrisonburg, Virginia.
haddaba maxay tahay jaamacadda loo yaqaano eastern mennonite university maxay higsanaysaa muxuuse yahay xiriirka ka dhexeeya jaamacaddan kirishtanka ah iyo madaxda soomaaliyeed jaamacadda kirishtanka ee eastern mennonite waa jaamacad hoos tagta kiniisadda loo yaqaano mennonite church islamarkaana ka tirsan dalladda diimaha kirishtanka ee maraykanka iyo kanada sida ku xusan bogga rasmiga ah ee jaamacaddu ku leedahay internetka eastern mennonite university waa jaamacad ku salaysan diinta kirishtanka baybalka iyo kudayashada masiixa hadafkeeduna uu yahay diyaarinta arday noqon karta hoggaanka mustaqbalka jaamacaddan ayaa ku dhowaad lixdankii sano ee lasoo dhaafay saldhig u ahayd ololaha gaalaysiinta bulshada soomaaliyeed waxayna hiil iyo hooba la garab taagnayd masiixiyiinta diintooda ka ridoobay si ay dalka ugu faafiyaan sunta nasaarada
I think of the Mennonite presence in the East African Islamic country of Somalia. Since the 1950s, Mennonites have walked with Somalis through marka laga hadlayo taariikhda kiniisadda mennonite iyo xiriirka ee la leedahay soomaaliya oo ah waddan muslim ah ee bariga afrika dhaca kiniisadda mennonite waxay soomaaliya garab taagnayd tan iyo kun sagaal boqol iyo kontameeyadii haddii ay ahaan lahayd qaadashada madaxbannaanida waxbarashada daryeelka caafimaadka xalinta khilaafaadka gurmadka abaaraha maaraynta qaxootiga iyo dibudhiska dalka intaba kiniisadda mennonite way ka qayb qaadatay building education and healthcare, uh, civil conflict.
Our, our mission, Eastern Mennonite Missions, uh, was involved in Somalia, which was a 100% Muslim country, also in Eastern Africa.
kiniisaddeenna lagu magacaabo eastern mononide mission waxay ka howlgeli jirtay soomaaliya oo ahayd waddan boqolkiiba boqol muslim ah ugu horrayntii waxaan bilownay iskuul dadka waaweyn wax lagu baro oo ku baxa af ingiriisiga oo ka kooban dugsiga hoose ilaa dugsiga sare iskuulkeenna wuxuu tusaale fiican u noqday waxbarasho cilmaani ah oo tayo sare leh Elementary through high school. And our schools became a model for um, um, excellent secular education.
qarnigii sagaal iyo tobanaad ilaa kun sagaal boqol afartan iyo labadii waxaa eh, nidaamka waxbarashada ee afrika ka jira boqolkiiba boqol wuxuu ku dhisnaa nidaamka eh, kuwa diin faafiyaasha eh, kirishtaanka loo yaqaano missionaries eh, iskuulo iyo jaamacado ayay sameeyeen iskuulaadka ay leeyihiin eh, mennonite ay leeyihiin waxaa ka soo baxay xasan murtada ka soo baxay waxaa ka soo baxay eh, mid la yidhaahdo eh, abeys cali oo asaga naftiisa bartiisa oo ku leeyahay twitterka kusoo qaraya kuna faanaya inuu kiristaan yahay xamarna ee kiniisad uu ku leeyahay Xa- ee markii la doortay xasan murtadna aad buu u hambeliyeeyey maadaama ay mennonite-ka ay ka mid yihiin mennonite-kana markaa fiiriso waxaa shacaar u ah ee globalka s- ee caalamka ayaa shacaar u ah ee waxaana ee, dhextaal calaamadii kiristaanka ayaa dhextaal globalka waxay u doorteen calaamadda kiristaankana ay dhexda u geliyeen waxay tahay siday eh, caalamkao dhan u kiristaameyn lahaayeen
As Anabaptist Christians, we believe that the church has a high calling to model what it looks like to follow Jesus.
baadariga lagu magacaabo daral baylar waa agaasimihii hore ee jaamacadda kirishtanka ee mennonite wuxuuna ka mid yahay macallimiinta soo waxbaray xasan sheekh maxamuud intii uu ardayga ahaa baadarigan oo sharaxaya ahdaafta jaamacadda iyo ujeedooyinka gaarka ah ee ay ka leedahay soomaaliya wuxuu yidhi hadafkeennu waa laga soo bilaabo soomaaliya ilaa koonfurta basifiga ilaa washington inaan diyaarino hogaamiyeyaal nabadeed oo adduunka beddela iyadoo hadba hal mujtamac la beddelayo hadafkan guracan oo ah inay kiniisadda faragelin ku yeelato siyaasadda soomaaliya ayaa ugu dambayntii hirgelay taariikhdu markii ay ahayd sebtembar toban labada kun laba iyo tobankii حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود
magacaabistii xasan sheekh maxamuud ee xilka madaxweynaha soomaaliya waxay mar kale albaabada u ballaqeen galaangal xooggan oo ay kiniisadda mennonite ku yeelatay dalka markii masraxa laga shaaciyey magaciisa ayay mar qura baadariyaasha neeftu ka soo booday kiniisadihii in badan rajo ku noolka ahaana waxay u ahayd neecaw qabow iyo fursad naadir ah giiganaka helayaa dadka walba gaalsiiso kadib sannado badan oo ay kiniisadda menonaid si qarsoodi ah u naasnuujinaysay sannadkii labada kun koob iyo tobankii wuxuu xasan sheekh maxamuud xarigga ka jaray xisbiga nabadda iyo horumarka oo ay maalgelintiisa iyo magacaabistiisaba ka dambeeyeen kiniisadda kirishtanka ah ee soo tababartay xasan sheekh maxamuud heerar kala duwan oo uu soo maray kadib wuxuu ugu dambayntii xisbigu la midoobay xisbiga daljir iyadoo wixii markaas ka dambeeyeyna u xubsibtay magaca midowda nabadda iyo horumarka shaacana ka qaaday calan iyo astaan cusub oo uu ka soo qalindaartay kiniisadihii lagu soo tarbiyeeyey sida ka muuqata astaanta xisbiga calanka midowda nabadda iyo horumarka waxaa ku sawiran shimbir iyo qowley cad oo afka ku sidata laan yar oo saytuun ah waxaysanna dad badan ku baraarugsanayn inay astaantani tahay mid diinta kirishtanka u gaar ah kana mid ah astaamaha ugu caansan ee ku xardhan inta badan qubuuraha iyo kiniisadaha nasaarada inkastoo xisbiga u b d uu mar kale diga rogtay magaciisana u bedelay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka bishii mey haddana kama tanaasulin astaantiisii kufriga ahayd ee uu ka soo minguuriyey kiniisadaha kirishtanka munaasabadan taariikhiga ah ee daahfurka xisbiga cadaaladda iyo wadajirka baaritaan iyo dabagal kadib wuxuu markaska cilmi baarista ee alkataa'ib ogaaday in astaanta xisbiga xasan sheekh maxamuud ay tahay isla astaantii hay-adda m c c ee uu xasan sheekh u shaqayn jiray iyo astaanta jaamacadda kiniisadda menonite ee uu ku soo waxbartay kiniisadda menonite oo faahfaahinaysa macnaha diimeed ee ay xambaarsan tahay qoolleyda iyo laanta saytuunka ah iyo sababta ay astaan ugu doorteen ayaa buugga ay ugu magacdartay habraaca samaynta astaamaha kiniisadda menonite ku tiri sawirka cagaaran ee ah qowleyda afka ku sidata laanta saytuunka ah waxay ka tarjumaysaa barakaynta nebi ciise iyo noloshiisii iyo dacwadiisii wuxuu sidoo kale ka tarjumayaa ruuxulquduska taariikhdii baybalka iyo hadafka iyo qiyamka kiniisadda menonite
waxaan weydiinayaa qof kastoo ka tirsan xisbiga xasan sheekh maxaa isku mid ka dhigay astaanta kirishtaanka u gaarka ah ee baybalku qeexayo iyo astaanta xisbiga xasan sheekh maxaa madeeyey dabcan jahlina lama odhan karo sababtoo ah dadka madaxda u ah waxaad u taqaanaan aqoon-yahano waxaadna ku qanacday in ay ku hoggaamiyaan sidoo kale haddii astaantan ay ka turjumayso hadafka iyo qiyamka kiniisadda kirishtaanka ee minonite sawgar ma aha in la yidhaahdo waxay sidoo kale ka turjumaysaa hadafka iyo qiyamka uu xisbiga xasan sheekh u taagan yahay go'aanada gumaysaha inaad gogol u sii xaarto iri doonna aad tahay sidaan gaaja ku dirane wallayna gurgurtow taraakula gudboon haatan baadiriyaasha sida weyn ugu lug lahaa barbaarinta xasan sheekh maxamuud intii uu ardayga ka ahaa kiniisadda menonite-ka waxaa ka mid ahaa baadirigan lagu magacaabo jack But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
jack waa kan isagoo dhex taagan kiniisadda isla markaana faahfaahinaya hadalladii iyo xidhiirkii dhex maray isaga iyo xasan sheekh maxamuud markii loo doortay xilka madaxweynaha December of 2012, a friend and a colleague was unexpectedly elected president of Somalia.
bishii diseembar nin saaxiibkayga ah ayaa si lama filaan ah loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalka soomaaliya markii sidaa loo doortay ayuu isoo wacay wuxuuna iga codsaday inaan la shaqeeyo muddo lix bilood ah afartii sanno iyo barkii xigana asaga ayaan la shaqaynayay wakhtigayga ugu badanna waxaan u dhexeeyey muqdisho iyo nairobi madaxweynuhu wuxuu iga codsaday inaan raadiyo qof la shaqeeyo isaga iyo golihiisa wasiirada ah si uu uga caawiyo dhismaha dowlad cusub waxaana nasiib u yeeshay inaan la kulmo filib thomas
The first meeting with the president in Mogadishu kulankii ugu horreeyey ee aan la yeeshay madaxweynaha muqdisho waxaan u malaynayey inaan ka wada hadlayno arrimaha siyaasadda iyo qorshaha dowladdiisa wuxuuna madaxweynaha sheegay in uu doonayo in filib uu la kulmo golaha wasiiradiisa iyo saraakiisha sare ee militariga si loo bilaabo habdhismeedka dowlad cusub
sidoo kale xubnaha saamaynta xooggan ku lahaa siyaasadda xukuumadda xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ahaa baadariga lagu magacaabo filip thomas philip thomas waa mid ka mid a baadiriyaasha jaamacadda kirishtanka ee goshen college ee hoos tagta dalladda kiniisadaha menonite kuna taalla gobolka indiana ee dalka maraykanka sida ku xusan wargeyska rasmiga ah ee jaamacaddu ku leedahay boggeeda internetka goshen college waa jaamacad ku salaysan diinta kirishtanka iyo ku dayashada masiixa waana jaamacadda uu ka soo qalinjibiyey islamarkaana uu bare ka ahaa baadariga lagu magacaabo philip thomas oo markii dambe noqday la taliyaha gaarka ah ee xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la doortay xasan sheekh maxamuud sanadkii wuxuu baadariga philip thomas garaangal xoogan ku lahaa villa soomaaliya iyo laamaha kala duwan ee dowladda halkaas oo uu si gaar ah ugu gogol xari jiray go'aanada masiiriga ah ee kiniisadda menonite ka lahayd dalka soomaaliya sawirka idiin muuqda waa philip thomas oo ay garab taagan yihiin xasan sheekh maxamuud iyo faarax cabdulqaadir oo haatan ah wasiirka waxbarashada ee dowladda riddada waxaa isla sawirkan ka soo muuqanaya baadariga kale ee lagu magacaabo jack kadib sannado badan oo ummadda soomaaliya ku dhex faafinayay diinta kirishtanka ah mushaar iyo dhaqaalena kaga qaadanayay villa soomaaliya wuxuu philip thomas la taliyaha xasan sheekh maxamuud sanadkii kii ku dhintay magaalada nairobi halkaas oo uu ku yaalay xafiiskiisa qarsoodiga ah waxaana geeridiisa islamarkiiba ka tacsiiyey xasan sheekh maxamuud isagoo dhambaal gaar ah u diray saaxiibkiisa jack si uu uga akhriyo kiniisadda ku taalla goshen college And indeed, although my name is on the program, I've been instructed by a number of people, including the ex president Hassan Sheikh Mohammed.
inkastoo magacaygu ku qoran yahay barnaamijka tacsida waxaa jira dad badan ee uu ka mid yahay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo si gaara iiga codsaday inaan halkan salaan iyo duco idiin soo gaarsiiyo
inkasta oo uu xasan sheekh maxamuud dadaal xooggan ku bixiyey sidii loo duugi lahaa xogta iyo xidhiirka ka dhexeeya madaxtooyada soomaaliya iyo kiniisadda kirishtanka ee menonite waxaa dhanka kale baadariyaasha kiniisaddan ay ku dadaalayeen inay bannaanka soo dhigaan qorshahooda guracan iyo xidhiirka kala dhexeeya madaxda iyo maamulada soomaaliyeed
Greetings. My name is Peter Sensnig. I serve with Mennonite Mission Network and as a member of Eastern Mennonite Mission's Christian Muslim Relations team.
iska warama magacaygu waa peter senseneg waxaan ka tirsanahay kiniisadda minonite waxaan sidoo kale ahay xubin ka tirsan guddiga qaabilsan xidhiirka kirishtaanka iyo muslimiinta ee kiniisadda minonite baadiriga lagu magacaabo beter sensenig oo ka mid ahaa baadiriyaasha jaamacadda kirishtanka ee eastern menonite mar uu ka hadlayey saamaynta kiniisaddiisa ay ku yeelatay xukuumadda soomaaliya tobannaankii sano ee lasoo dhaafay ayaa wuxuu sheegay in tobankii sano ee lasoo dhaafay ay jaamacadda kirishtanka ee eastern menonite ay xiriir adag ka samaysatay soomaaliya waxayna heer dowladeed iyo heer shakhsi intaba ku yeelatay saameyn ayuu yidhi beter sansenig oo mar kale isdultaagaya shirarkii u qabsoomay kiniisadda markii la doortay xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu buuggiisa ku sheegay in bishii agosto ee sannadkii ay jaamacadda eastern menonite kulan wada tashi ah ku yeelatay magaalada nairobi kaas oo lagu falanqaynayey dowrka ay kiniisadda menonite mustaqbalka ku lahaan doonto dalka soomaaliya gurmadkaaga eebuuna sii gaara waa timide waxay nagu gelayaanna waa diinta gaar maraye waxay nagu gelayaanna waa diinta gaar maraaye
inkastoo xilligii gumaystaha laga joogo wax ka badan nusqarni haddana saameyntiisa ayaa ah mid ilaa maanta la dareemayo midhaheeda qaraarna la guranayo wuxuuna markaska cilmi baarista ee alkataa'ib soo xaqiijiyey in hay-adaha kirishtanka ay weli xiriiro qarsoodi ah la leeyihiin qaar ka mid a jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda simad oo uu guddoomiye iyo asaase ka ahaa xasan sheekh maxamuud gancidaro simad baa ku hiran gabanadaadiye
simad waa qoys simad family xidhiirka ka dhexeeya jaamacadda simad iyo jaamacadda kirishtanka ee menonite waa mid taxane ahayd tan iyo sannadkii kii kolkaas oo uu xasan sheekh maxamuud arday ka ahaa jaamacaddaasi waxaana xilligaas bilowday wada shaqayn joogto ah oo ay jaamacadda kirishtanka ah ee menonite tababar iyo taakulo ugu fidin jirtay ardayda iyo macallimiinta simad wuxuuna markaska cilmi baarista ee alkataa'ib ogaaday inay jiraan tiro arday ah oo sanad weliba laga ambabixiyo jaamacadda simad kuwaas oo deeq waxbarasho loogu qaado jaamacadda menonite ee faafisa diinta kirishtanka
abaalmarin caalami ah oo toban ah oo association jaamacadeed iyo hay-ado cilmi baaris iyo magaciisa ay jaamacadda simad siiyaan oo international ah yacni meel cidlaa muxuu ahay kama ayan imaanin
manhajka iyo muqararka jaamacadda simad ayaan sidoo kale ka marnayn faragelinta kiniisadda menonite tani waa deeqo ibraahim cabdi oo ka mid ah ardayda ugu caansan ee ka qalinjibiyey jaamacadda kirishtanka ee minonite waxaana si la mid ah xisbiga xasan sheekh maxamuud ay iyaduna gobolka wajeer ka aasaastay urur lagu magacaabo ururka nabadda iyo horumarka oo magaciisa iyo maalgelintiisuba ay lahaayeen jaamacadda kirishtanka ee minonite sida ku xusan wargeyska rasmiga ee jaamacadda wuxuu sanadkii kii xasan sheekh maxamuud ku ammaanay deeqo ibraahim cabdi in ay ahayd midii ku dhiirigelisay inuu muqararka jaamacadda simad ku biiriyo casharada laga dhigto jaamacadda kirishtanka ee minonite wuxuuna wargeysku intaasi raaciyey in jaamacadda minonite ay ku howlan tahay sidii ay soomaaliya uga yagleeli lahayd markas waxbarasho ayna ka go'an tahay in ay caawiso kana garab shaqayso ardaydii horey uga qalinjibiyey jaamacaddeeda macallimiintii hore ee jaamacadda simad ee xiriirka dhow la leh kiniisadda minonite waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada maamulka riddada faarax cabdulqaadir sannadkii wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiin si gaara loogu xulay inuu la shaqeeyo kiniisadda minonite sida sawirka ka muuqatana waa kan faarax cabdulqaadir oo villa soomaaliya la taagan baadiryaasha kale ah philip thomas iyo jack oo labaduba ka mid ahaa jaamacadda kirishtanka ee minonite
the Villa Somalia, the presidential palace. And uh, Philip was the other side of the presidential palace.
maalin maalmaha ka mid ah argagixisada ayaa weeraray madaxtooyada soomaaliya philip thomas ayaana ku sugnaa dhinaca kale ee madaxtooyada meel saddex boqoloo mitir ka fog goobta weerarka markaas ayaan wacay si aan u hubiyo inuu nabad qabo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda riddada ee xidhiirka qotada dheer la leh kiniisadda minonite waxaa ka mid ah safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka xasan cabdi carab inta uusan ku biirin xukuumadda riddada wuxuu safiirkan soo noqday guddoomiyihii hore ee jaamacadda simad sida ku xusan wargeyska rasmiga ah ee jaamacaddana wuxuu xasan ka soo qalinjibiyey jaamacadda kirishtanka ah ee minonite wuxuuna si la mid ah xasan sheekh maxamuud halkaas uu ka soo xambaaray mabaadi'da nasaarada iyo manhajkooda waxbarashada si uu u sumeeyo dhalinta soomaaliyeed ee soo hanaqaaday
jaamacaddu waxay noqotay jaamacad gelin iyo kitaab ku haysata adduunyada dhammaan kasoo jooga dadka ka qalinjibiyena adduunyada meel aysan waxbarasho doolan ma jirto masar iyo ay ku jirto wadamada aadka loo jecelyahay ee yurub iyo nood ameerika ganxitaarasimad baa ku hiilan gabanadaadiye waxaa sidoo kale arrin la yaab leh iyadana in madaxweyne la leeyahy waa muslim wuxuu hogaaminayaa dal dad muslimiin ah inuu ka soo baxo jaamacad kiristaan ah haddana uu astaan uga dhigay xisbigiisii calaamad kiristaan waa arrin la yaab leh iyadu waxaa intaa ka sii yaab badan jaamacaddii isagu aas-aasay inuu ku wareejiyey nin isna kiristaanku ay soo tababareen haddii marka arrintan ay xitaa wax isaga ku gaara ay noqon lahayd wax fudud baa la dhihi kara ay noqon lahayd laakiin waxaa meesha ka muuqata xasan gurguurte inuu iriddaha u furay kiniisadihii iyo jaamacadahoodii oo ay saameyn weyn ku yeesheen waxbarashadii dalka iyo mustaqbalkii jilka soo baxahayay waxaa marka runtii la isweydiin karaa ama isweydiin mudan maxay tahay sababta uu xasan gurguurte u qarinayo xogtan maxaa kalifa inuu xoogaha noocaan u qaryo maxaase diiday warbaahinada maxalliga ah inay baaritaan ku sameeyaan xiriirka madaxda iyo siyaasiyiinta dalka kala dhexeeya kiniisadaha maraykanka gunima weyne waleyna gurgurtow talaakula gudboonhaata macallimiinta iyo mas-uuliyiinta wax ka bartay jaamacadaha kirishtanka kuma koobna oo keliya labada guddoomiye ee jaamacadda simad balse soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxay kiniisadaha kirishtanka deeq waxbarasho u fidiyeen arday macallimiin iyo siyaasiyiin dalka ka soo qabtay jagooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin aweys abuukar cali axmed cali xayle maxamed cabdi gandi oo wasiir ka soo noqday soomaaliya faadumo jibriil oo ahayd agaasimihii hore ee hay-adda hon relief safiirkii soomaaliya ee midowda yurub khadiijo cusuble cali iyo xogayihii hore ee baarlamanka riddada cabdikariim buux iyo tobannaan kale
runtii anugu waxaan ku dhashay boorame waxbarashadaydii hore ee ilaa dugsiga dhexe waxaan ku dhammaystay boorame dugsiga sare waxaan ku dhammaystay waxaan ku dhammaystay berjulay iskuulka hargeysa secondary ahaan jiray ee hadda jaamacadda ah secondary buu ahaan jiray iyo isidaristay ahayd wan year baan dhigtay kabacdi in saddexii sane kale waxaan ku dhammaystay dugsigii sare shabeelle loo oran jiray ama loo yaqaanay millonite mission school ee jowhar ku yaala tala kuwa gudboona tanga siinaad cuneel oo magaalo diinta gaalada
ragga meesha wada joogo waa ragga wada milanayd ah oo rag ayaga ay soo kaxaysteen oo rag ay wax soo bareen oo qorshahoodaba uu ahaa in ay diinta baraan raggan waa ragga ayaga iskoolaad ka bixin jireen in return waxay ka ay- ay- ka heli ka faa'idi jireen biblekii bari jireen qorshihiina wuxuu ahaa dad inaa wax bartaan idinkoo dad waxbarasho waxbar dad waxbarashadiisa idinkoo ku gabanayo qorshihiina ugu weyn wuxuu ahaa dadka inaad gaalo ka dhigtaan oo aad bibleka bartaan sida ragga halkan wada joogoo dhan aad bibleka usoo barteen oo aad usoo kaxayseen oo jaamacaddiina u kenteen ayuu qorshihiina ahaa hadalkaas markaa yiri meeshii waaba lagu kala boodayba ma ay filaynin in qof saas oo kale ula hadlayo waxay dhahayeen raggan menonitka ah oo maaragtay diintiina jecel oo diintiina maaragtay marka meeshii waa lagu kala meeshii waa lagu kala istaag
baadariga beter sansenek ayaa buuggiisa biis kalan menonite peacemaking in soomaaliya ku sheegay qayb ka mida liiska mas-uuliyiinta soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ee ka qalinjibiyey jaamacadda kirishtanka ee menonite wuxuuna yidhi in ka badan sagaashan arday oo ka qalinjibiyey jaamacadda kirishtanka ee eastern menonite ayaa ka shaqeeyey soomaaliya somalilan iyo gobolka waqooyi bari ee kenya waxaana ka soo qalinjibiyey soomaali badan oo caan ah oo ay ka mid yihiin saciid sheekh samatar axmed xayle khadiijo cali iyo xasan sheekh maxamuud
So, what does any of this mean for us in this time and place at Eastern Mennonite University as we launch this spring term of the 2015 16 academic year?
baadarigan kiniisadda ka jeedinaya casharada baybalka waxaa lagu magacaabaa lawrence sorson ruber waana guddoomiyihii hore ee jaamacadda kirishtanka ee menonite sannadkii labada kun afar iyo tobankii wuxuu baadarigan kiniisadda menonite ku soo dhoweeyey xasan sheekh maxamuud xilli uu halkaas ku tagay booqasho aanan la shaacin xafladdii soo dhoweynta kadib waxaa xasan sheekh maxamuud la guddoonsiiyey muqarar waxbarasho oo ay soo saartay jaamacadda kirishtanka ee menonite looguna talagalay inuu soomaaliya ka hirgeliyo sida ku xusan wargeyska rasmiga ee jaamacadda kirishtanka ee menonite baadari loren ayaa dhambaal uu u diray xasan sheekh maxamuud sannadkii labada kun afar iyo tobankii ku sheegay in jaamacadda kirishtanka ee menonite ay weli ku howlan tahay inay taakulayso dalka soomaaliya waxayna ilaa hadda tababartay buu yidhi in ka badan siddeed boqol oo qof oo la shaqeeya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ka howlgala lix iyo toban degmo oo ka mid ah magaalada muqdisho sidoo kale gerald miller waa mid ka mid ah baadiriyaasha maraykanka ee kontonkii sano ee lasoo dhaafay ka howlgelaya soomaaliya si la mid ah baadiriga philip thomas iyo axmed xayle wuxuu ka soo qalinjibiyey barana ka ahaa jaamacadda kirishtanka ee goshen college isagoo sharaxaya saamaynta ay kiniisadda menonite ku yeelatay waxbarashada soomaaliya ayaa wuxuu buuggiisa ee hundred cameles ku yidhi
inta u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo toddobadii iyo labadii kun iyo siddeeddii waxay kiniisadda menonite garab istaagtay hay-adda somali beas line oo ah hay-ad ka howlgasha dugsiyada sare ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ka bixiso siminaaro ku saabsan xalinta khilaafaadka in ka badan siddeed boqol oo arday ah iyo toddobiyo afartan macallimiin ah oo ka kala socday sagaal iyo labaatan ka mid ah iskuullada muqdisho ayaa ka qayb qaatay casharada ay bixinayso kiniisadda menonite
gurmadkaaga eebowna sii gaala waa timide
marka laga yimaado muqdisho waxay kiniisadda menonite sidoo kale faragelin xagga waxbarashada oo xooggan ka wadaa magaalooyinka boosaaso kismaayo jigjiga iyo hargeysa waxayna wada shaqayn qarsoodi ah la samaysteen maamullada maqaarsaarka ah ee ka arrimiya gobolladaasi baadariga beter sansenek ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah xubnaha maamulka somalilan ay si toosa kiniisadda menonite uga codsadeen inay waxbarashada kula shirkoobaan waxayna wasaaradda waxbarashada ee somalilan kiniisadda menonite iyo hay-adaheeda ka codsatay inay ku kaabaan macallimiin dugsiyada sare ka dhiga maadooyinka ingiriiska heesaha jirdhiska iyo nabadaynta
And a, a few years earlier, some workers with Mennonite Board visited Somaliland and the Minister of Education asked them to send teachers.
sannado ka hor waxaa somalilan booqday xubno ka tirsan kiniisadda minonite waxayna la kulmeen wasiirka waxbarashada somalilan wuxuuna wasiirka ka codsaday inay u soo diraan macallimiin waxbarasho mid ka mida wafdiga wasiirka la socday ayaa intuu ii baaqay ayuu si hoose igu yidhi ma doonayno macallimiin keliya balse waxaan si gaara u doonaynaa macallimiinta kiniisadda minonite tanina waa tusaale ka tarjumaysa xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya soomaalida iyo kiniisadda minonite These are just two glimpses of this unique relationship between Somalis and Mennonites.
kiniisadda menonite ma ahan hay-addii ugu horreysay ee kirishtan ah oo maamulka somalilan kala shaqaysa arrimaha waxbarashada waxaa sannadihii lasoo dhaafay magaalada hargeysa buuq badan ka dhaliyey dalladda waxbarashada ee loo yaqaano abaarso taas oo lagu helay caddaymo muujinaya inay si qarsoodi ah goobaheeda waxbarashada ugu faafiso diinta kirishtanka
aad iyo aad bay runtii farxad weyn igu tahay inaan ka soo qayb galo xafladda qalinjabinta sanadkan laba kun iyo labaatanka ee ay qalinjabinayaan ardaydan labada digriye kala duwan tii koowaad iyo tii labaad baa ka qalinjabinaya jaamacadda abaarso waxaan ku faraxsan ahay in aan idin la joogo This is a message from Gordon Waynan.
tani waa fariin ka timid gordon weynin oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan ururka iskaashiga iskuullada iyo cisbitaallada maraykanka ee ku yaala dibadda waa madaxa xafiiska u s aid u qaabilsan horumarinta dimuquraadiyadda iyo hal-abuurka democracy, and innovation. Good morning, Your Excellency, the President of Somaliland.
subax wanaagsan mudanayaal gaar ahaan madaxweynaha somalilan wasiirka waxbarashada iyo seeniska ee xukuumadda somalilan ardayda macallimiinta maamulayaasha iyo martida kale ee ka soo qayb galay xafladda jaamacadda barwaaqo magacaygu waa gordon weynin waxaan ahay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka e s h a ee laga wada dharagsan yahay howsha uu ka qabtay iskuullada iyo cisbitaallada maraykanka ee ku yaalla dibadda dalladda abaarso waa minaarad ifaysa waa meel aan si xorriyad iyo badqab leh uga sii ambaqaadi karno qiyamka inaga wada dhexeeya ee dimuquraadiyadda sinnaanta labada jinsi iyo horumarinta dhaqaalaha bulshada abaarso waxay goor sii horraysay in ka badan laba boqol oo arday ka caawisay inay waxbarasho bilaash ah iyo gargaar maaliyadeed ka helaan jaamacado iyo iskuullo ku yaalla daafaha dunida sidoo kalena waxaan dalladda abaarso ku wareejinnay afar dhibic saddex milyan oo doolarka maraykanka ah oo maalgelin ah We have provided over 4.3 million US dollars in investments to the Abarso network.
jonathan iyo ciddii iskuulkan abaabushay abaal weyn bay somaliland u haysta waannu u mahadnaqaynaa laba boqol iyo dhowr iyo siddeetan in ka badan oo dhallinyaro soomaaliyeeda ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxday lacag ka badan dhowr iyo soddon milyuun oo inaan itaalka ee dowladweynu hayn ayuu carruurtada igu soo baray waan uga mahadnaqaya qarankuna u mahadnaqaya qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yacni la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameey ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dibadda loo diray oo ku dhow saddex boqol oo arday oo ka baxay dugsiga abaarso oo lagu maalgeliyey in ka badan soddon milyan oo dollar Een, waaye kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyey tira badan Een, lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeedday u bixisay ujeeddo maxay ayay ka lahaayeen ujeeddo ma laha miya yani waxa weeye ma jacayleyna jecel yihiin bay ayay muxuu ahaaye dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeenna wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl ba miyay naga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka yani muxuu ahaa igu yimi halkan dhulkan ujeedadiisu waa maxay dabcan ujeedduu leeyahay ujeeddadoodu waxa weeye inay soo saaraan dad iyaga la mid ah la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore si ay ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan gabadhii madaxweynaha ag taagneyd ee madoobeyd inay ahayd naag nigeriana oo ah senior christianity lady aa naag aada ugu xeel dheer diinta kristanka meeqaamkaasay horta naagtaasi ku sugan tahay backgroundkeedii markii aanu raacnay soo xogogaalsanay waxaanu ogaanay oon shaki nagaga jirin naagtaasi waxa ay somalilan u joogto in ay tahay howlo diin faafineed gabadh baadariya iyo maamulaysa iskuul dad soomaaliyeed oo muslina oo ay kala dhaqan yihiin oo kala din yihiin cabdishakuura mid baan kuu sheegaya waxa weeye dad baa ku odhanaya waxay imika waxay leedahay abaarsa waxay soo saar waxay ku leeyihiin way ka shaqayn jirtay dee qofku adar diintiisa ma bedelo miyay soo waayeen dunida caalamul islaamka oo dhan miyay ka soo waayeen qof iskuulkaa maamuli karo aan baadiriyada ahayn waxay odhan miyay soo waayeen maalin dhoweyto dad culimmada waddankeena qaarkood ayaa waxay ka hadleen buugaag aan diinteenna waafaqsanayn waxyaabo soo baxay way jiraan manhajkii waddan kale baa la soo ayaa bugaagtiisii dee halkan lagu iibiyaa bugaag hadduu qofku halkan ku iibinayo wasaaradda waxbarashada qofkaa ma odhan karta bugaagtaan maxaad u iibinaysa
في بلادنا هذا مدارس تبشيرية وكنائس دكسية كريستانية كيالا oo lagu barto kiristaanka muqararkan baa loo sameeyey balagada waa boogto uuladii u horreysay weeye halkan waxaa lagu barayaa ciise inuu yahay inankii ilaahay manaahijta waddanka waa la koontaroolo waa tan la bedelay manhajkan lamana bedelin idinama koontaroosho bal hadoo fiirso wasaaradaha ku shaqali bal ha ogaadaan arrintaa manhajkooda cidinama daba gasho waa kanoo cidinama eegto haddii malcaamad qur-aan la furayana waa la waa la fatashayaa manhajkii waa la baadhayaa
kadib markii ay maamulada ridada ah albaabada u ballaqeen hay-adaha reer galbeedka iyo manaahijtooda waxay tacliintii dalka baylah u noqotay faragelin shisheeye oo baahsan waxaana dalka ku soo yaacay dallado waxbarasho oo xambaarsan ujeeddooyin guracan iyo dana gooni ah kuwaas oo duulaan maskaxeed ku soo qaaday ubadka soomaaliyeed iyagoo ku dhex faafinaya falsafadda reer galbeedka diimaha baadilka ah ee ay uga horreyso kirishtanka dimuquraadiyadda daysnimada dhalanrogga dhallaanka soomaaliyeed iyo mabaadi'da gaalada ee hay-adda yunesko u soo laqintay
haddii aan rabno inay soomaaliya hor marto waxaa laga maarmaan ah in xoogga la saaro jiilka soo kacaya iyo waxbarashadooda waana midda aan halkan u joogno si aan soomaaliya uga caawinno majaalka waxbarashada
dib u habaynta manhajka wakhti dheer ayuu soo bilowday iyuna way ku howlaneed geedi socodka maantana alxamdulilaah bartnerska ayagoo wasaaradda kaashanayaan iyo private sector buugagtii waa la daabacay midooda yurub iyo hay-adda la yihaaho global partnership for education ilaa laba milyan oo buugag ah ayaa la iibiyey oo iskuullada waddanko idi lagu baahiyey
horta sideedaba soomaalida waxay tidhaahdaa xarafkii alif ka soo hallaaba albaqra kuma tooso annaga maanta dhibaatadan haysata waxay tahay xaraf alif ka soo hallaabay iyo manhaj waxbarasho ay baadariyaal kirishtaan ay noo soo dejiyeen waana garaangar ama silsilad ay soomaalida ka dhex bixiladahay waayo marna ma dhicin soomaaliya inay yeelato maamul ayada u gaara ay xor u tahay wax walbana waxay ka soo amaahsadeen ha lagu khasbo ama raalli ha ka ahaadaano wax walba waxay ka soo qaateen gaalada gumaysan jirta hadday ahadday ahaan lahayn xeerarka ay ku dhaqmaan hadday ahayn maamulka isu maamulaan iyo hadday ahaan lahayn waxbarashadii nidaamkooda waxbarasho intaba waxaa laga keenay gaalada gumaysan jirtay haddii mar hore lagu andacoon jiray gumaysigaa nagu qasbay madax banaani kushaagi marka la qaatay kadib maxaa keenay in loo yeerto gaaladii baadariyaashii kiristaankii inaan mar labaad u yeerano oo nidhaano noo dejiyo manhaj waxbarasho oo aan ilaa hadda haysano manhajkii waxbarasho gaalada degsatay ee yuneska ah lidaalika meesha waxaad ka fahmaysaa weli inaan xor lahayn xuriyadda runta ah waa qofka inuu maskaxda ka xoroobo annaga laakiin weli gaswatul fikriga ama dagaal maskaxeedkii waana haystaa waana la haystaa limaada weli waxaan haysanaa nidaamkii gaaladii kiristaanka inoo dejisay hay-addii unesco ayaa waxbarashadeena gacanta ku hayso yuuniskana gaala iskale muslimiin ma aha ogaada marka intaad manhajka yunesko haysataan xurma ay hidiin baadariyaa idin taliya walciyaadu billaah xasbuna allahu wanicma alwakiil nidaamka maanta ka jira soomaaliya guud ahaan eh, waa nidaam oo marka la dharaandhiriyo ku biyo shubanaya eh, maxaa la yidhaahdaa eh, gumaystihii nidaamkii waxbarasho ee uu u dejiyey gumaystihii waddanku soo duulay marka laga reebo walaayaadka islaamiga ay maamusho xaraka- xarakada shabaab almujaahidiin ay maamusho inta kale waxay waxbarashadooda ay ku salaysan tahay maxaa la yidhaahdaa eh, unesco ayay ku salaysan tahay xuruuftaas oo englishkana wax lagu qoraa carabigina waa lagala dagaalamay ummadda inay wax ku barato manaahijtan dalka noo taalla ee laynoo soo dejiyey aan isfahamsiina bal marka hore manaahijtan waxay waxaa soo dejiyey ayay yidhaahdaan nimanka la yidhaahdo unesco oo u n-ka ka tirsan laakiinse waxaa amarka laga soo qaataa labada kiniisadood ortodoxka iyo katoliga ayaa laga soo qaataa waayahay manaahijtan waxaa loogu talagalay marin habaabin dalkeenna marka waxyaalaha burburka weyn u keenaya maxaa ka mid ah istaraatiijiyo guudna maynaa dhisin weligeen manhaj aan dhisnay oon ku dhisnay islaamkana ma jirin
ee soomaaliya iyo unesco ee taariikh dheer ayay is leeyihiin ilaa wakhtigii xorriyada aan qaadannay wax badan ayaan wada qabannay ee maantana waxaa suuragal noqotay inaan dib u nooleyno calaaqaadkii aan la lahayn ee hay-adda unesco ee calaaqaadkaas wuxuu saamayn doonaa waxbarashada hoose waxbarashada sare iyo dhaqanka iyo sayniska iyo technologiga
hay-adda la yidhaha yuniska waatay soo qortay yacni fasalkeeda tobnaad buugga afaral waxay ku qortay yacni sunnada aad maqlaysaan oo axaadiista nabiga ah sala allahu caleyh wasalam markuu dhintay hadallo laysku duwan waxba ka sugnayn weeye waxay yidhaahdeen nimanka hay-addaas shayddaanta ah oo tacliinta adduunka la yidhaha ayadaa hoggaamisa waxay yidhahdeen axaadiista nabiga waxyaala laysku geegeeyo beenbeena weeye wax ka suganna ma jiraan markuu dhintay ka gadaal baana la dawinay run ahaantii markaan akhriyey warbixin ama daraaso uu diyaariyey markiska cilmi baarista alkataa'ib aad iyo aad ayaan u yaabay runtii faragashiga kirishtaanka inuu intaa la egyahay gaar ahaan xagga waxbarashada waxyaabaha daraasadaas aan ka akhriyey waxaa ka mid ah qiso markiska uu soo rarayo lagagana warramayo naag baadariyad ah kun sagaal boqol iyo kontonkii bara ka ahayd soomaaliya waxaana baraysay caruur soomaaliyeed naagtaasu waxay tidhi caruurtaas ayaan macallin u ahaa maalintii jimcahana waxaan bari jiray cashara baybalka ah soddon sano ayaan dalka ku soo laabtay ayay tidhi waxaan la kulmay ardadii aan wax bari jiray oo madaxa dalkii ka noqday waxbarashadii soomaalidana hoggaan ka noqday kadib ardaydii waxay igu yidhaahdeen markaan la kulmay waxaan xasuusannahay oo weli aynu maanka ku haynaa sheekooyinkii baybalka ku yaallay iyo casharadii ayaannu xasuusannahay bay igu yidhaahdeen bay tiri naagtu qisadaas waxaanu ka qaadan karnaa khaasatan anugu aan kala dhex baxayaa maantana in la soofeynayo mindidii ummadiyada soomaaliyeed lagu qali lahaa waxaa la diyaarinayaa arday yar yar ahoo soomaali ah oo lagu shubayo falsafadda reer galbeedka dimuqraadiyaddoodii islaamna dirirkoodii diinna ceebkoodii iyo wax kasta oo liito ay reer galbeedku lahaayeen in maanta la diyaarinayo si mustaqbalka dhow ardadaas ay hoggaan oga noqdaan dalkan sidii kuwii kontomeyadiiba ay hoggaan oga noqdeen dalka
waxaa muhiima qofka muslimka inuu fahmo muhiimadda ay leedahay masdaru talaqi inuu aada isaga hubiyo meesha uu cilmiga ka qaadanayo iyo tarbiyada waxaan wada ogsoonnahay innaga haddaan muslimiinna way caddahay meesha aan ka qaadanayno masdarka aan talaqiga ka yeelanayno iyo kitaabka iyo sunnada rasuulka sal allahu aleyh wasalam waxaan wada ogsoonnahay cumar radi allahu tacaala canhu oo ah raggii jannada loogu bishaareeyey diintiisaan ogna meeshay la ekayd thaani khaliifat almuslimiin ah waxaad wada ogsoontihiin inuu rasuulku sal allahu aleyh wasalam uga carooday markuu arkay isagoo saxiifo towrada gacanta ku haysta uuna rasuulku ku yidhi haddii maanta muuse uu noolaan lahaa uma ayna soo batay ilaa anigu iraaci lahaa waxaa marka runtii la yaab leh in moogta waxa weeyaan kiniisado iyo jaamacada kiristaan oy gaal hogaaminaysa wax laga soo baranhaya halkaasaa ma garanaysa waxa weeyaan cilmi ka soo qaadanayna haddana ma garanaysa waxa weeyaan islaamaanna arrin aad u adag waay arrin aad u adag waay waxaadna dareemaysaan qof marba haddii qofka yani waxbarashadiisa xagga ma garanaysaa maamulkiisa xagga siyaasaddiisa marba hadday ku xiran tahay falsafada gaalada iyo wixii la ohan jiray kacdoonkii faransiiska ama sheekooyin beelbeela looga soo meeriye ay tahay waxaad ka garanaysaa qofkaas habka maamulkiisa iyo siyaasaddiisa iyo aragtidiisa adduunya meesha ku salaysanta waxaana la yidhaahdaa weel walba wixii ku jira ayuu dhiidaa ilahna subxaanah wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tutiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yuruduukum bacda iimaanikum kaafiriin gaaladu markay ogaadeen saamaynta tarbiyada iyo waxbarashadu ay ku leedahay qofka iyo siday mustaqbalkiisa u saamaynayso waxay xoogga saareen inay diyaarsadaan madax ku fikir ah ku aragti ah ku mabda ah oo intay soo tarbiyaystaan ay dalka dib ugu soo celiyaan arrintaasna waa mid aan arkayno dhibaatada ay leedahay waxaa maanta dalkii gacanta ku haaya siyaasiyiin kiniisada wax ku soo bartay baadariyaalna wax soo bareen marka la yaab ma laha inay dalka ku dhaqaan xeerka jandarka xeerka ciqaabta iyo falsafadaha baybalka iyo ilxaadka ay soo barteen dalka lama kala laha waa la wada leeyahay aniga sidaasay tahay in qof lagu xadgudu ma rabanin kii kitaab akhrisanaya iyo kii kiniisadaada aniga muwaadin hadduu yahay shaqo qarnan ka rabaano as far as uu soomaaliya oo muwaadin yahay wixii siyaasadda dowladdu wixii dowladdu u darsato ha qabto hadduu qabanayo maxaa maxaa ka rabta adiga ilaahay maata adiga naar maa geeni sharciga gaalada isla aadina adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa u diidaysaan maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur-aanka ahayd haddii aydan igu ilaalinayn gaalaa loo dhawaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinkayda haysataa
goormaa kugu dambe salaad tukatay wallaahi salaadan si saxa u tukado istaba socota malaa labaatan sanadood ka horbaxay soonkana
soonka weligeed ma soomin waxna waxaa kutubtaya ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo samayn ma jiro waa kuu soo wadaa laakiin inaa waxaan rabaa aan laakiin haddaad leedahay qur-aan bay ku taalla iyo kutub halkan ay ku taalla waa story weliba i enjoyed maaha maad isticmaashay maaha qofbaa qofbaa markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta annagoo annagoo dalxiisa annagoo diyaarada korsan annagoo ganacsi ku jirna annagoo hawaii joogna annagoo jabaan joogna ayaanu dee waxaan ku raacaysan jirnay
scientistic waxaa lagu yaqaanaa wax practical wax theory mu soconaayo so waxaa waaye markii soomaaliya arinteed laga hadlaayo run waayo kulligeen muslim waaye markii masaajid galan waa isjecelnahay markaan kasoo baxna waa isnacbanahay marka diinta islaamka sacuudiga oo kun iyo afar boqol sano ka jirtay kun iyo toban iyo meel san kun iyo afar boqol sano ka jirtay waxbay waa u tari waxba waa u tari waysanaa iga dhahay anaa soo arki sacuudiga marka soomaalina waxba muu tariba
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
waxaan ku raacsanaha aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo niman naga caqli badan maraykan ayaa kala sooceen diinta iyo stateka there's a reason ay u kala sooceen it's not joke maaha waa naga caqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin waxay dhaheen baashan ha la kala sooco aniga marka waxaan qabaa marka in la kala sooco waxaan hadda ka hor idiin sheegay ee qisan ay qabsatay gaalkacyo markaan tagnay oo aanu markaan golaha deegaanka soo dhisnay ayaanu hala dhaariyo ninkii garsooraha maxkamadda jooga baan idhi dhaari ee dadka lasoo doortay markaasuu wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ma kugu wallaahiba ma kugu bilaahiba laakiin wa kugu wallaahi ma kugu bilaahi iskuma dhaariyo annagu dastuur baan leenahay dhaar ku- baa ku taalla dastuurkaas dadka lagu dhaariyo waxaan ku yidhi war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taalla beja ku taalla akhriya ku dhaari dadka surkuu soo qaaday dhaartuu dacin oo akhriya oo akhrin kari waayo waana garsoore waxay noqotay nin xildhibaana ila socday inaan idhaahdo adigu akhri isaguna gacanta ha saara ha dhaarin imagine cadaaladda noocaasa
culimmadii iyo odayaashii baan qada u sameeyey waxaan ku yidhi culima allah iso masaajidna waxaa ka hadlaysaan aniga waxba iguma fadhiyo adinkiisa i dhiba kumana tukado
dee annaga dad badan oo culummada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaat alcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan laakiin waa u jeednaa
weliba aad waxaan uga baryaynaa culummada ayna dhihin haweenku guri waayo meelay qur-aanka uga qoran tahay annaka ma arkin haweenku guri waayo caawiye aadan isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyey waa been meelay ku taalla ma jirto hees waxba ma bedeli karto oo qur-aankii shabaabku sheegayeen baaba qaado weynaba
waxay raadinayaan adduunka marka cidday wax siin lahaayeen oo laakiin dhaqankooda usoo badhow oo lacagtooda is ku khasaarinayni annaga xoogaa u bidhaaninay marka annaga xoogaa u ekaanay annaga waxaan nidhi marka islaam waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka ma lihin hadda ka hora waxaa la yidhi ninaa inti xadiiyadii xadiiyadii nabiga xadiiyadiis ayuu ayuu combuter geliyey arday jaamacad ka baxay oo ahaa waa combuterize gareeyey wuxuu soo saaray nabiga maalintoo dhashay ee maalintoo dhintay inta udhexaysa hadduu hadlaayay uusan warba joojin waxaan inuusan sheegi karin nabiga maalintoo dhashay ee maalintoo dhintay inta udhexaysa hadduu hadlaayay uusan warba joojin waxaan inuusan sheegi karin
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa aad ku dhegaysateen qaybtii saddexaad taxanihii lagu iftiiminayey kaalinta dahsoon ee kiniisadaha ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى